bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kasta aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaadi hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaalekaale walaadow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada sii bixeyso isin ayaana soo gelaysa saddex iyo labaatanka bisha koowaad ee januari sanadka laba kun laba iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareegga wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qadan doono haddii kan aad ku dhegaysto doontaan hadduu eebaha raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doonaa shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo maanta xildhibaanadu markaas ama wasiirada ay ku ansixeen in laga laabto go-aankii ururka onlf loogu daray liiska argagixisada kadib kulna ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada xukuumadda wasaare maxamed xuseen rooble wararkii ugu dambeeyey ee kalaabashada go-aankaas ayaan soo gudbi doonaa saaxiib yaal ay doonaan dhinaca kale siyaasiyiinta midooda musharaxiinta si gaargaar ay usoo dhoweeyeen go-aankaasi ay dhinacyadu ay maanta ay ka yeesheen kulan islamarkaana lagu burburiyey xukuumaddii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan caliqarre hore u ansixisay in ururka onlf lagu daro urur argagixisaa islamarkaana cabdikariin qalbidhagax loo dhiibo dalkaasi kenya dowladdaasina ay gacanta ku dhigto haddaba arrintaasi xilligan maxaa ku soo aadiyey in xukuumadda wasaare maxamed xuseen roble go-aankan ay qaato wararkii ugu dambeeyey macluumaad arrintaas ku saabsan ayaa barnaamijkiina wareegga caawinka ugu soo baahin doonaa oo qayb ka noqon doona madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida waddanka etoobiyana si weyn ayuu usoo dhoweeyey go-aanka golaha fulinta ay ku buriyeen go-aankii hore ee ururka onlf loogu aqoonsay inuu yahay urur argagixiso ah war qoraal ah oo ka soo baxay ayaanu idiin soo gudbi doonaa sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona caawa ad degeysan doontaan isla ururka afyeenkooda caddaani hirmooge ayaa soo dhoweeyey go-aankaas waxyaabaha uu ku hiray ayaan idiin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona oo caawa aad ku dhegaysan doontaan wasiirka wasaaradda ee maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beenana waxa uu beeniyey inuu ka hor yimid markaas tallaabadii maanta golaha wasiirada ay uga laabteen go-aankii golaha wasiirada ay markaas ay ururka onlf ay ugu saareen in markaasi lagu daro liiska argagixisada kadib markii la sheegay in cabdiraxmaan ducaale bele uu ahaa wasiirka keliya ee baraha bulshada lagu baahiyey in arrintaas uu si weyn uga soo horjeestay islamarkaana uu diiday hase yeeshee shir jaraa-idduu qabtay aruu arrintaas ku beeniyey
taas oo odhanaysa beyli ayaa kaabeedka maanta wuxuu diiday in o nlf laga saaro terrorismiska arrintaasi waa been weyn
barnaamijkeena caawa wareegga wararka dalsina magaalada muqdisho aan idinkugu soo baahin doonaa macluumaad ku saabsan arrintaas waxay ka dhigan tahay xilligan tallaabada ay qaadeen golaha wasiirada wasaare maxamed xuseen rooble miy ay tahay arrin siyaasiyeysan ma loo baahnaa tallaabadan wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay maanta ay qaadaan falanqayn iyo warbixino ku saabsan ayaa barnaamijkeena caawa wareegga wararka dalsan aan idinkugu soo baahin doonaa xildhibaan cabdi shareex jaamac ciyaar jecelna waxa uu sheegay inuusan u tartami doonin mid ka mid ah markaasi ka mid noqoshada baarlamaanka oo iyo tobanaad ee soomaaliya kadib maanta markii uu la hadlay warbaahinta islamarkaana uu sheegay sababa u gaara in uu uga haray kursigii muddada lixda sano ah markaasi labada muddaxoleed ee labadii dowladeed ee tan iyo markaas dowladdii ka horreysaba uu kusoo fadhiyey haddaba waan idiin soo gubi doonaa go-aanada arrimahaasu ka qaatay iyo waxyaabaha ku kalifay ayaan soo gubi doonaa qodobadeena kalena waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa ka hadlay amidarada ka jirta deegaanada iyo degmooyinka gobolka banaadir isaguona sheegay in si maalinla ah ee markaasi teleefoonkiisa ah gaar ahaan arrinta ama barta whatsappka ay ugu soo dhacaan fariimo ku saabsan in dilal joogtoa ay ka dhacaan muqdisho iyo markaasi gobolada markaasi deegaanada iyo degmooyinka gobolka banaadir kadib kulan maanta ka dhacay degmada guwadley oo looga hadlayay arrimaha muqaadaraadka iyo amni darada halkaa ka jirta
waxyaabaha amni darada garab siinaya oo maalin walba annaga ribooraan helnaa gobolka banaadir wixii ka dhaco dhan riboorkeedu waa nala soo gudbi maalin aan dhimasho la iisoo gudbin taleefkayga hadda watsapki haddaa ka baartiin maalin aan dhimasho la iisoo gudbin ma jirto
caawa barnaamijkiina idinkugu soo baahin doonaa guddoomiye cumar filish oo arrimaha ammaanka ee magaalada muqdisho ka hadlaya qodobadaas iyo wixii soo korra ayaan idiin soo gudbin doonaa cabdicasiis salaad meel ayaa barnaamijka farsameynaya anigoo cabdinaasir maxamed maxamuudna waa idinla socodsiin doonaa soona saaray kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseen dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaaladan waddeen diriirtan qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
waa hagaag saaxiib yaal habeen wanaagsan ayaan hawdni ka leeyahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacda haddii had dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudageli doonaa qodobo kala duwan hordhaca barnaamijka in aad ku soo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabaynaa saaxiib yaal golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kulan yeeshay waxa ay ku ansixeen in laga laabto go'aan uu horay u gaaray golaha xukuumadda sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyr xukuumaddiisa kaas oo ahaa in ururka o nlf uu aqoonsaday urur argagixiso kadib d b c cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo loo gacangeliyey dowladda dalka etoobiya tallaabadaas uu goluhu markaasi isku codeeyey in ay ahayd qalad weyn oo markaas xukuumaddii horay ay arrintaas gashay islamarkaana shacabka soomaaliyeed siyaabooyin kala duwan ay uga hadleen falkaas xukuumaddii hore ra-iisul wasaare xasan cali kheerre ay ku kaceen islamarkaana ay cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax iyo ururka uu ka soo jeedaba markaasi o nlf markaa argagixiso ay u aqoonsaan hase yeeshee xukuumaddal wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ugu dambayntii tallaabadaas maanta burisay oo si weynna markaa u laashay go'aanadaas hore ee xukuumaddii hore ay u gaartay haddaba dowlaha wasaaradda wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiraxikiin macalin ashkar ayaa ka warar bixinaya go'aanka maanta golaha wasiirada ee arrintaas ay ku buriyeen
maanta oo taariikhdu tahay saddexda labaatanka bisha janaayo labada kun labaatan iyo labo waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay iskugu yimaadeen golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortelinta u leh sida amniga arrimaha amniga doorashooyinka abaaraha iyo caabuqa covid nineteen shirka waxaa xigay in lagu ansixiyey xubin ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib ugeysta dastuurka xubintaas oo la ansixiyey xaliimo jaamac afrax
wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog oo aada uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa cabdikariin muuse qalbi dhagax ee, iyo ee, ku- ku- ku- in lagu sheegay ururka onlf inuu yahay urur argagixiso ah Ee, golaha wasiirada ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya isagoo oo tixgeliyey ee, dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobkiisa soddon iyo lixaad iyo eh, xeerka ciqaabta soomaaliyeed eh, islamarkaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyey dowladda etoobiya iyo dowladda soomaaliya oo eh, ku saabsanaa isku celin ama eh, isu dhiibis shakhsiyaad Eh, kadib eh, markii ay u caddaatay in eh, uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee dhiibista cabdikariin ee muuse qalbi dhagax eh, ayaa golahu wuxuu sidoo kale eh, cuskaday eh, go-aankii eh, gola- eh, golaha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen ee dhiibistii cabdikariin iyo eh, go-aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in eh, ururka onlf uu yahay urur argagixiso ah Ee, haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxay raaligelin ee, ka bixiyeen arrinkaas Ee, sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oy baabi'iyeen qaraarkii ee, horay ee, golaha wasiiradu uu ugu sheegay ururka onlf inuu yahay urur argagixiso
haddaba waxaa markii kulankaasi kadib ah, golaha wasiirada ee soomaaliya ay maanta arrintaas ay uga laabteen go-aanadii markaasi ururka ornif ur lagu aqoonsaday urur argaxiso iyo diibistii cabdikariin qalbidhagax waxaa maanta ah si weyn uga hadlay siyaasiyiinta musharaxiinta ah qaybahooda kala duwan ayagoo markaasi siyaabooyin kala duwanna usoo dhaweeyey go-aanada marka ah ay golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ay maanta ay arrintaas ay uga hadleen islamarkaana ay shir ay ugu yeesheen islamarkaana lagu soo noqday go-aanadii hore ee arrintaasi lagu qaatay siyaasiyiinta dhowrka ah ee musharaxiinta ka mid ah ayaa waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii markaasi hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake madaxweynayaashii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed hogaamiyaha xisbiga wasiir cabdiraxmaan cabshe ku warsame iyo mas-uuliyiin kale ama xildhibaano markaasi waa xildhibaanada baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya ee tobanaad iyo markaa dad kale oo shacaba oo siyaabooyin kala duwan markaasi ugu falceliyey tallaabada maanta haddii aanu ku horumarno hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oosame ayaa dhankiisa markaas muuqaal markaas lasoo dhigay bartiisa ama barta xisbiga ee baraha bulshada facebooka ayaa waxa uu ku sheegay inuu soo dhoweynayo tallaabada maanta golaha wasiirada ay qaadeen ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu sheegay inuu u mahadcelinayo maadaama golihiisa wasiirada ay tallaabo muhiim ah oo loo baahnaa ay qaadeen islamarkaana ay fuleen haddaba waa kan cabdiraxmaan caashir ku warsame oo golaha wasiirada kulankii maanta ay ururka onlf ay tallaabadii hore loogu daray ururka argixisay ay kaga soo laabteen asigoo ka hadlayaan waxau yidhi
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan shacabka soomaaliyeed salaamaya meel kasta ay joogaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo eh, xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo kaalintiisa hogaamineed uu maanta runtii go-aan taariikhi ah ku qaatay asaga iyo golihiisa wasiirada oo ay daqar ceebeed oo muddo ku yaalay dadka soomaaliyeed ka daaweeyeen kaasoo ah go-aankii golihii wasiirada asaga ka horreeyey laba- shan iyo labaatankii agost laba kun iyo toddoba iyo tobankii ay qaateen ee ahaa in la dhiibay eh, muwaadin halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax laguna tilmaamay jabhaddii wadaniga ahayd ee xoreynta ogaadenya oona laf argagixiso lagu tilmaamay go-aankaas runtii wuxuu ahaa daqar ceebeed oo muddo ku yaalay dadka soomaaliyeed oo sharaftooda iyo karaamadooda iyo gobonimadooda lagu dhaawacay dadka soomaaliyeed markii go-aankaas la gaaray waxay sameeyeen cadaadis noocyo kala duwan oo dibadbax ka mid yahay oo qeeladhaan ku jirto oo qoraalle ay ka mid yihiin oo ay dacwo ka mid tahay meel kasta ayay u istaageen in go-aankaas sharaftooda iyo karaamadooda meel looga dhacay laga laabto laakiin xukuumaddii iyo hoggaankii markaas jiray way ka dheda adeegeen arrintaas iyada ah in maanta iyadoon cidna cadaadin ku dhibin daba taagnayn ay ayaga rabitaankooda uga noqdaan golaha wasiirada iyo hogaamiyo ra-iisul wasaare xuseen rooble waxaan uga mahad celinaynaa runtii arrintaas iyada ah waxaan leenahay aada iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin waxaan kaloo rabaa inaan xuso in xaqa muwaadinka saali- soomaaliyeed ee lagu tuntaa inay tahay arrin dastuurka ee kasoo horjeeda macnihii dadnimada kasoo horjeeda diinta islaamka iyo karaamada umadnimada kasoo horjeeda si kastay usuu dib dhacdo si kastay u daahdo haddii loo halgamo xaqa muwaadinka waa la helayaa dhammaanteen shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta qaybahooda kala duwan ayaa arrintaas ka dhiidiyey ka halgamay way soo daahday laakiin maanta ayay timid sidaas daraaddeed waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed xaqiina u halgama xaqa muwaadinka walaalka ah ee lagu xadgudbay haddaad fiirsato oo indhaha ka laabato maalin bay adiga taada ay kugu imaanaysaa mana helaysid maalintaas cid kuu gargaarta saas daraaddeed xuquuqda waxaa lagu ilaashadaa wa- si wadar aha lagu ilaashadaa si wada jir aha lagu dhowrtaa maaha in laysku fiirsado waxaan bogaadinayaa in allaale intii ka qayb qaadatay arrintaas ayada ah difaacday dulmigii loo geystay cabdikariin sheekh muuse qalbiragax ka dhiidhisay go-aankii onlef lagula tilmaamay in ay yihiin argagixiso waxaan kaloo rabaa halkaa inaan kala hadlo madaxdii soomaaliyeed ee go-aankaas gaboodfalka ah sumcad dilka ah qaadatay fursad ayay haystaan ay shacabka soomaaliyeed ku hor yimaadaan oo ay ka cudur daartaan oo ay ka raaligeliyaan shacabka soomaaliyeed cabdikariin sheekh muuse qabri dhagax iyo ururkii uu ka tirsan yahay ee jabxadda wadaniga dib u xoreynta ogaadenya ee onlfba inay ka raaligeliyaan fursad bay u haystaan aboongaariga wuxuu yidhi gafka bashar baa u tahay gob baa ka garaabta khalad go-aankaas asaga ah iyo taladaas ayada ahna waxaan u jeedinayaa dadkii go-aankaas mugdiga ah ee foosha xun qaatay haddii ay dhici weyso waxaan ka codsanayaa ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay si rasmi ah cudurdaar u siiyaan cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax iyo ururka onlf ee cudurdaar rasmiyana uu ka soo baxo xukuumadda si aan u raaligelino walaalaheen aan u raaligelino shacabka soomaaliyeed aan uga dhaqno ceebtii iyo wixii magacooda lagu sameeyey intaba aada iyo aad ayaan inkuu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
weli waxaan kugu jirnay arrimaha ku saabsan eh, golaha wasiirada ee soomaaliya shirkii maanta ay markaa ay ku burburiyeen in ururka onlf markaas oo lagu daro ama markaas horey oo xukuumaddii xasan calaqare u aqoonsatay urur argagixiso ayaa waxaa dadka ka hadlaya siyaabooyin kala duwan ay usii badanayaan haddaba waxaan eegaynaa cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo markaasi ahaa eh, shaqsigii dowladda federaalka ah ay u gacan geysay dalka etoobiya mas-uuliyiintoodii oo warbaahinta la hadlay isagoo markaa ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay in cadowgii soomaaliyeed ee etoobiya ayuu ahaa farmaajo noo gacangeliyay siduu hadalku dhigay isagoo markaasi si faahfaahsan usoo dhaweeyey ama uga hadlay go-aanka golaha wasiirada wasaar maxamed xuseen rable maanta ay arrimahaas ay u laaleen islamarkaana ay ku diideen o n lf markaasi ay kasii mid ahaato ururka argagixisada
kulanka maanta golaha wasiiradu saad la socotaan waxay kaga hadleen jariimo hadda ka hor dhacday oo loo geystay ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan loo geystay jabhadda waddaniga xoreynta ogaadanaya oo qayb ka ahayd ama ahayd ciddii ugu dambaysay ee hadda wadday halgankii soo jireenkaah ee ummadda soomaaliyeed nasiib darro een, wixii hore u dhacay waynu ogey waxaan rabaa inaan marka marka ugu horreysa aan u mahad celinno een, ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xukuumaddiisa oo maanta dib u buriyey qaraarkii xaqdarrada ahaa ee xukuumadda golaha fulinta ee soomaaliyeed uu qaatay lix iyo tobankii waa lixdii aan dhaho bishii sagaalaad labada kun iyo toddobiyo tobankii qaraarkaas oo ahaa runtii qaraar ahaa jariimo laga galay ummadda soomaaliyeed wuxuu ahaa qaraar ka naxiyey guud ahaan shacbiga soomaaliyeed argagaxana ku riday buu ahaa gaar ahaan wuxuu ku reebay dhaawac iyo boog dhiig baxaysa shacbigii ku jiray dagaalka ee etoobiya gumaysanaysa oo weli sii naas hayay halgankii dheeraa ee ummadda soomaaliyeed ay ku soo jirtay ilaa qarnigii lixyo tobnaad oo lagu shaabadeeyey iyagiiyo halgankoodii inay yihiin argagaxiso waa go'aan geesinimo leh oo uu qaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo golihiisa xukuumadda waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa in maanta xukuumadda soomaaliyeed inay qaadato qaraarkan lagu soo celinaya sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed oo horay loo dhaawacay dhibaatana loogu geystay waxaynu ognahay qaraarkii hadda ka hor la gaaray toddobaiyotobanlixdii bishii sagaalaad labada kun iyo toddobiyo tobankii wuxuu ahaa jariimo saan hore u sheegninba wuxuu ahaa jariimo taariikhi oo ummadda soomaaliyeed laga galay oo meel lagaga dhacay halgankii ummadaha soomaaliyeed oo meel lagaga dhacay islaamnimadii oo meel lagaga dhacay ehelnimadii oo meel lagaga dhacay soomaalinimadii oo wax laala wax loo reebtay ummadda soomaaliyeed aysan jirin ummadda soomaaliyeed waxay ku suntan tahay geeskan afrika iyo caalamkaba waxay kaga suntan tahay ummad u soo dagaalantay goonimadeeda iyo sharafteeda waxaan dhihi karnaa geeskan afrika iyo dunida ku xorowday qori afki iyo xarbo soomaalida ayaa bartay in qori laysku xorayn karo waxaynu nahay caaradda gobandoonnada adduunka oo dhan baynu nahay dagaalkeenna iyo halgankeennu mar walba hadaf buu lahaa hadafkiisu wuxuu ahaa in la xoreeyo qadiyadaha soomaalideed dadka soomaaliyeed hal qadiyad buu ahaa hal soomaali baa jirtay laba soomaali ma jirin saddex soomaali ma jirin shan soomaaliyeedna ma jirin soomaali soomaali bay ahayd soomaali weyn bay ahayd gumaysayaashii reer yurub yaa kun iyo siddeed boqol siddeetan iyo afartii yaa waxay u qaybiyeen shan meelood u qaybiyey oo mid raaciyey etoobiya oo xilligaa ingiriisku ku sii wareejiyey mid raaciyey inshek talyaani midba meel raaciyey u qaybiyey faransiis talyaani inshek ingiriiska intaasoo dhan aad garanaysaan u kala qayqaywi ummadda soomaaliyeed in shan laga dhigo iyo in laba laga dhigo iyo in saddex laga dhigo midna tale lagama ogeysiinin waxna lagama weydiinin sidaa darteed ummadda soomaaliyeed markay aragtay sida loogu takrifalay qowdihii xilligaa jiray sharaftoodii iyo midnimadoodii iyo dalkoodii iyo dadkoodii sida loogu xadgudbay markay arkeen waxay qaateen inay u dagaalamaan soo celinta sharafta iyo xorriyadda een ummadda soomaaliyeed inay soo celiyaan bay qaateen qori bay ku bilaabeen markay wax kaloo dhan ku waayeen qori bay ku bilaabeen qori bay ku bilaabeen dhiig bay u daadiyeen dad baa u dhammaaday agoomaan wada noqonnay dhammaanteen waxaanu nahay awoowayaasheen ahaayeen aabbayaasheenna ahaayeen agoontii halgamayaashaynu wada ahayn nasiib darro kii ugu dembeeyey oo socda oo dhiiggii weli qubanhayo oo meydkii bannaanka weli yaallo oo muusanawgiiyo tolaaydu ay socoto oo dariiqii ummadda soomaaliyeed ku heshiisay ee xoraynta qadiyaha la gumaystay ee ummadda soomaaliyeed ay ahayd yaa xukuumaddii xilligaa jirtay waxay qaadatay inay burburiso karaamadii iyo taariikhdii iyo halgankii ummadda soomaaliyeed inay burburiso ayadaa qaadatay waxay ku tilmaantay halgankii halgan argagixiso ah waxay ku tilmaantay halgamayaashii fidmo walayaal waxay u gacangelisay halgamayaashii cadowgii ummadda soomaaliyeed ee la dagaalamaynay ilaa qarnigii lixyo tobnaad ee la wada yaqaanay cadowga taariikhiga ahee la yaqaana ummadda soomaaliyeed weligeed leedahay ee la wada yaqaano ee laisku raacsan yahay haddaan idin weydiiyo waa kumaad dhihi lahaydeen idinku waa etoobiya wey oon la dagaalamaynay muddada intaa leeg kaasay u jebisay u gacangelisay markaasay waxay ku xukuntay in ay halgankan iyo halgamayaasha iyo shacbiga halgankan wadayba in ay yihiin argagixiso caalamiya oy u sharcigayso macanheedu ahaa meel kastoo lagu arko waa lagu dili karaa dad toban iyo dhowr milyana yaa ilaa hadda xukuumaddii jirtay ee madaxweyne cabdulaahi maxamed cabdulaahi farmaajo iyo golihiisii xukuumadda kan ka horreeyey waxay ugu xukunaayeen dil iyo baabi'in bay ugu wada xukunaayeen haddii uu joogi lahaa halgamayaashii hore hadday joogi lahaayeen maxay samayn lahaayeen maxay ku xukumi lahaayeen waxay sheeganayaan waddaniyad waxay sheeganayaan iimaan waxay sheeganayaan soomaalinimo waxay sheeganayaan dadnimo haddii maanta sayid maxamed ay qaban lahaayeen maxay ku samayn lahaayeen hadday nasrullah qaban lahaayeen maxay samayn lahaayeen toddobaatan iyo toddobadii dagaalkii aynu gallay maxay u yaqaanaan maxay u yaqaanaan axmed guriye halgankuu soo maray maxay u yaqaanaan owanalef maxay kaga duwanay sidaa darteed waxaan innaba loo aabayeelin ummadda soomaaliyeed iyo halgankeedii iyo mabaadi'deeda xalaashaa iyo jiritaankeedii yaa meel lagaga dhacay waxaan markaa u mahad celinaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo garatay inay dhaqdo boogtan inay dhaqdo inay daawayso dhaawacan garatay maanta yaanu mahad celinaynaa si aan marnaba la qiyaasi karinna aan u soo dhowaynaynaa aad iyo aadna aan ugu faraxsannahay waxaan leenahay waxaad soo celiseen walaalayaal sharaftii ummadda soomaaliyeed hankii iyo isla weynidii ummadda soomaaliyeed damiirkii ummadda soomaaliyeed waxaad daawayseen dhaawacyo dhiig baxa haya ummad baa maral u ahayd dunuubta laga galay shacbiga soomaaliyeed iyo jawrka lagu falay ee ay ku sameeyeen xukuumaddii ummadda soomaaliyeed ee loo igmaday inay ummadda soomaaliyeed karaamadeeda iyo qiyamkeeda iyo dadnimadeeda dhisto waxaa yaab lahaa toddobaatan qof dad dhan oo dowladda soomaaliya xilligaa u talinayay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u talinayay inay isku raacaan inay qadiyaddii ummadda soomaaliyeed ku sheegaan argagixiso inay muwaadiniin soomaaliyeed oo weligood dalkooda dembi ka gelin wakhtigoodii oo dhanna dalkan geliyey dhiiggoodii u huray dadkoodii u baaba'ay loo dhiiba cadow ma ahayn oo keliyata wixii la dhiibay cabdikariin sheekh muuse keliya ma uusan ahayn waxaa jiray kuwo kale oo meelo kale laga dhiibdhiibayay xilliyo badan mar walbana kuwaas waan xusuusnaanaynaa iyo ciddii dhiibtayba waan xusuusnaanaynaa waxaan runtii rabaa inaan xuso xukuumadda xilligaas gashay jariimada intaa leeg ashkhaas ku jirtay oo aan mar walba aan doonayno si gaara inaan u taabanno oo ummadda soomaaliyeed ka mudan sharaf iyo xusi dheeraada mar walba sida doctorayso maryam qaasin oo aanu aan naqaanno halgamaa taariikhda ummadda soomaaliyeed beeldahaba ka galay sidoo kale wasiir tuxo oo dadaal aad iyo aad u badan isaguna bixiyey dood badan bixiyey ololo badan sameeyey ilaa markii dambe isagu uu shaqadiisii iyo xilkii uu dalka u hayey uu ku waayey sidoo kale wasiir omar oo isaguna dadaal badan geliyey in arrintaas laga aamuso laga joogsado intii arrintaas waxaa jira kuwo kaloo ka maqnaa xilligaas yaa jiray dhammaantood intii ka xumayd iyo intii diiddayba si gaara waanan u naqaanaa waanan u mahad celinaynaa mar kale iyo mar walba waxaan u mahad celinaynaa marka maxamed xuseen rooble oon leenahay ha jira magacaagu adiga xukuumaddaadu ummadda soomaaliyeed waxaad ka daaweyseen dhaawac khatara waxaad dhaydeen quluubtoodii waxaan jeclahay inaad si gaara aan u taabto sida oo kale dadaalka ra'iisul wasaaraha aniga waan is aragnay hadda ka hor waan filayey in uu arrintan ku maqan yahay laakiin caqabado badan iyo istaakulo badanoo loo dhigay yaa dibudhac keenay inuu arrintan mar hore golaha wasiirada soo hordhigo wuu ku talagashanaa laakiin istaakul iyo xanibyo badan oo loo dhigay ayaa lugta jiidayey maantana soo gaadhsiiyey wuxuu qaatay asaga iyo golihiisa wasiiradu runtii go'aan geesinimo leh oy ku dhiiradeen inay ummadda soomaaliyeed cambaartan iyo boogta ka daaweeyaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxaan jeclaa iyagana inaan xuso wasiirro dadaal dheeraada geliya arrintan runtii oo muddo ka soo shaqaynahayay sida wasiirka wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane cabdixakiin sheekh xasan ashkir wasiirka gaashaandhigga wasiirka qorshaynta jimaal wasiirka ii sheega amniga iyo wasiirro kale oon hadda magacyadooda wada xusi karin oo wakhti geliyey in arrintan mar uun la horkeeno golaha ummadda soomaaliyeedna la daaweeyo damiirkooda iyo quluubtooda muddo kasoo shaqaynahayay maantana ku guulaystay cid kasta oo arintaas ka soo shaqaysay waan u mahad celinaynaa iyo golaha wasiirada oo runtii maanta si buuxda saddex iyo labaatan wasaaradood ay ugu codeeyeen wixii dhacay inuu ahaa faldembiyeed iyo jariimo laga galay ummadda soomaaliyeed muwaadin soomaaliyeed iyo halgankii ummadda soomaaliyeed iyo ururkii owanlef ee ummadda soomaaliyeed oo dhan u ahaa faynuus u baxaysa oo ku maqan qadiyada la dulmay ee dadkeedii baaba'ay xoraynteeda ku maqnaa
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha la xiriira amniga oo amnidarada ah ka jirta deegaanada iyo degmooyinka gobolka banaadir kadib kulan maanta uu kaga qayb galay oo markaasi arrimaha ammaanka iyo nabadgelida iyo la dagaalanka maandooriyaha oo lagu hadlaya oo ka dhacay deegaanka gubadley ee duleedka magaalada muqdisho cumar filish ayaa sheegay in maalin walbaba ay soo gaarayaan fariimo la xiriira dil oo uu sheegay in maalin kasta dad ka cabanaya dilal siyaaboon kala duwan dhacaan markaa loo geysanayo isagoona sheegay in arrimahaas oo idin markaa ay wax ka qaban doonaan
waxyaabaha amni darrada garab siinaya oo maalin walba annaga ribooraan helnaa gobolka banaadir wixii ka dhaco dhan riboorkeed waa nala soo gudbi maalin aan dhimasho la iisoo gudbin taleefonkaygaad hadda whatsapkii haddaa ka baartiin maalin aan dhimasho la iisoo gudbin ma jirto dhimasho oo minallaahi oo qofka isaga timid ma ah dil ah hadda warkayga dhegeysta waa maalin kasta yacnii hadday maalin kasta dhimasho jirto maalmuhu inay kala badan yihiin oo maalina wax badan ay dhintaan maalna wax xoogaa dhexdhexaada ay dhintaan maalina wax yar ay dhintaan waa waa la garan karaa laakiin hal maalnoo dhimasho la-aan weli la imisoo gudbi waxaas wax dilaa dadka tartiib tartiibay u le-anayaan laakiin annaga ma fahamsanin waxaas dadka laynaa marka dhammaantood waxaa waaye wax daroogaysan waa waa daroogaysan yahay mid kaloo daroogaysanaa uu dilaya ama mid daroogaysan ayaa isaga dilaya ama kuwa daroogaysanaa cid kale dilaya waxa ay u dilayaanna yacnii waxyaabaha markuu miirkiisu joogo oo maankiisu kaamil yahay uusan ku dhici karin ayuu ku dhiiranaa macnaha waxaaba loo isticmaalaa yacni in laga helo waxyaabo damiirtu ka celinayso markau miirqab yahay inaan damiirtu ka celin ou rabaa oo caqligiisu ka celin uu ku dhiirigeliyo xumaanta marka waxaan rabaa in sidaas loo fahmo oo qof kasta oo naga mid ah uusan fududaysan khatartaas soomaalidu waxay tidhaa waxaad fududaysato way ku fududaystaan guddoomiye basma hadda waxay ka dhawaajinaysay shan jir saddex jir daroogo la siinaayo arrintaas ma la soo muujiyey ma la fiirsaday cunugii shan jir ama saddex jir ama afar jir daroogo lagu baro naftaada weydii labaatan jirka soo noqonaa markuu xoog yeesho sidee noqonaa yaa u noolaanaya qofkaas marka waxaa la rabaa marka inaanaan fududaysanaa la rabaa daroogada noocyadeeda kala duwan iyadoo la isticmaalayo inaad aragto waa caadi hadday caadi tahay waxay kugu geynaysaa in dadka la dhaco ayadoo caadiya ay kugu geynaysaa in dadka la dilo ayadoo caadi ay kugu geynaysaa in qofka yacni daroogada isticmaalayaahi oo qofkau arko iska fuulo ama dhaco ama kufsado ayay kugu geyni meeshay u socotaa marka intaan meeshaas iyo nala gaarin ayaa nala ka rabaa inaan baraarug samayno waxaan degmooyinkao dhan aan u tegayno degmooyinka waxaa jooga bulshadii meediyaha uga sheegnay waxaan isnidhi kuma filnay ha loo tagay ha loo sheego bulshadu halkan kuma dhamma oo inta hadda joogta inta yacni reer gubadley maalan inta hadda joogta waxaan fahmi karnaa inta maqano inay ka badan tahay degmo kastana waa sidaas laakiin waxay ku filan yihiin fariin ayay ku filan yihiin meeshii maxaa looga hadlay maanta waxaa looga hadla sheeg haddii la sheegana yaan sheegitaan lagu adkayna waa in wax laga qabto maxaa yeelay bulshadu hadday go'aansato in shaygan yacni laga hor tago oo lala diriro ayaa lala diriri karaa wax aan bulshadu la dagaalankeeda ku baraarugsanayn maamulka keligiis kuma filna ma ku filna waxyaabaha hadda aad ka hadlayseen oo inaad wax qabateen oo aada wax qabsateen ah yacnii maamulka keligiis ma qaban karo bulshada oo fahamsan baahidaas iyo maamulkoo iskaashaday ugu qabsoonto soo ma marka sidaasoo kalea waxaa la rabaa maamulka iyo bulshada oo isku duuban inay wax alla wixii u dhimaaya amnigooda iyo noloshooda iyo carruurtooda mustaqbalkooda inay ka hortagaan ciyaal dugsiley waxaa la ii sheegaya isku waaninaya adiga macallinka markuu maalin walba kutumaa aa cabaadaysid taabugtaa iska saararo adiga maku karayso bahasha usha maku karayso waa fahamta ko alla iska tumaa isaga mada dareema iska quslaya kii cabaadaya ciilku dilaa markaa uu caqli u kordhinaya maogta marka ha fududaysanina marka waxaas markay basba leedahay yacni hoos u warayso oo la sheekayso ciyaalkaaga carruurtaada yacni wax badanoo adiga aadan ogeyn ayaa jira anugu baarra waaye waa ku fiican yahay dugsi aada waa aadayaa yacni ii soo qabo adeeggan waa kuu soo qabanayaa waa fahamta laakiin waa daroogaysan yahay hataa waxaad leedahay kan baarra waaye maba daalaayaba yah sababtoosa u daalay marka waxa waaye waa waa yacni dareenkiisiaa maqan marka arrintaas yaa la fududaysana waa khatar jirta waaye oo aan aragnay yacni waxyaabaha annaga aan aragnay ee aan ka qaylinayno yaa noo sheega ma dadkaan ka caqli badanna adinkaa noo sheega bulshadaa noo sheegaysa bulshada sababtay noogu sheegay maxaa ayaga maxay isugu sheegi waaye yacni adinkaa mas-uuliyiinta ahe wax ka qabta waaye macnaha ujeeddada marka maanta kulankeenu waa wax hadda aan ka hadlaayo arrinta aada soo jeediseen oo aada mar walbana xasuusinaysaanna waad ku mahadsantihiin reer gubadley dadaalkiina sii wada aad hase ahaatee waxyaabaha aada noo sheegaysaanoo ma aha haba yaraatee waxaan ilowsanahay dadaalkeedina waa socdaa meel fiican ayuuna maraya waxaa la rabaa markaa waxyaabaha maantay halkaan aan uga hadalnay oo ficil ahaan u muuqda oo ficil ahaan u dhaqan galay in la arko berrita iyo wixii ka dambeeyaba oo la yidhaahdo wacyigelintii bulshada ee degmahaba loo sameeyey yacni sideedii ayay u qaadatay maantana laga heli maayo yacni hal qof oo mataqaanaa darooga isticmaala hal qof oo wax dhaca hal qof oo mataqaanaa dhibaato sameeya waxaan rabaa inaan intaas ku koobo hadalkayga ballanteennu waxay tahay isku duubni iyo waxwada qabsi maamullada aada aragteen waxay wax ku qabtaan yacni ma ahan hanti ay iyagu la yimaadeen dadka waxoodaa wax loogu qabtaa bulshada horumarka yacni ama canshuur ha ahaato ama qaaraan kale ha ahaato ama yacni wax bulshada laga yimi laga keenay ayaa lagu celiyaa bulshada sidaasaa yacni wax lagu horumariya haddii marka layidha laydi yidhaahdo canshuuraha laydinka rabaa oo mataqaanaa dhaqaalo kalea laydinka rabaa oo yacni siyaabo kale loo qaadayo degmadu u baahan tahay oo markaas la kordhimo ama aada iyo aada mataqaanaa looga xanuunsado isla markaas la yidhaahdo ma wax la qabto is isma qabanayso qofkan xilkaa loo magacaabay waxaa la rabaa wuxuu dadka kasoo qaaday oo kasoo ururiyey inuusan asagu urursanaa la rabaa oo dadkii dantooda guud uu kusoo celiyey dantaa marka shaksi shaksiga waxa looga qaadayaa shaksi shaksi looma celinaya marka laakiin maxaa loogu qabanayaa wax ka wada dhexeeya ayaa loo ayaa loo samaynaya ama ha ahaato waddo ama ha ahaato suuq ama ha ahaato iskuol ama ha ahaato isbitaal waxyaabaha hadda laga dhawaajinayo waxyaabahaasaa loogu qabanaya marka waxyaabahaas yacni hal qof inuu qabto waa ku adag tahay laakiin bulshada waxaa laga yaabaa toban toban dollar oo bulshada gubadley isku darto waxyaabaha idinkugu muhiimsan inay idin qaban karto oo xataa dhakhaatiir ajnabiga idin keeni karto in isbitaal aad dhisatiin iska dhaaf marka waxaan isku ognahay dadaal waxaan isku ognahay horumar waxaan isku ognahay isku duubni maamulkiina oo aad ku duubnaataan iyo maamulkuu fahmo waajibaadkiisa soo haddaba u fahamsan yahay waa waxyaabaha aan ku gaari karno horumar biidni illahi alkariim intaasaan rabaa inaan ku gaabiyo khudbadayda wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
ciidda alaabtii badeecadii aan dalka keenay ku duqowda baqaarkee daahirow tala keen dalsan maad u geysi oo ma dalsan baa u baahan may may maya degdeg iyadaa gedaysa haddaama dallaaliinba ma aha daawatiya dhegaystaba iyadaa bidaqiiqa gaarsiin oo sidee ah ala sharxiyeysiinno
ganacsade tayadu waa muhiim tabintuna waa raqiis oo wax yar dhiib wax badan aad heshid dalsan ridi
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaagintaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebooken oo ah facebook com hormud hormud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
gabagabada barnaamijka wareega ayaan kusii shaqeynaa saaxiibayaal xildhibaan hore cabdishare jaamac yaar jaacil ayaa sheegay inuu markaasi u tartameen kamid noqoshada baarlamaanka weytobanaad ee soomaaliya kadib markii uu warbaahinta maanta la hadlay isagoo markaasi sheegay in loo baahan yahay in kuraashta doorashooyinka ka dhacya magaalooyinka gobolada dalka ay si hufan u dhacaan inkastoo uu sheegay doorasho dadban inaysan ahayn doorashadii la rabay ee la filayay in dalka ay ka dhacdo taa beddelkeedana uu go-aansaday in mar kale uusan usoo tartamin kursigii uu ku fadhiyey islamarkaana u dhaafo shakhsiyaad kale ee musharaxiinta ay doonaya inay ku soo baxaan bismi illaahi iraxmaan iraxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah mudanayaalii marweyn aniga oo ah xildhibaan cabdi shire jaamac ciyaar jecel waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha iskale kursiga lamber hob eber siddeed sagaal ku wargelinayaa in aanan u tartamayn ama aanan difaacayn mar kale kursigaas sababahan soo socda awgood kow waxaan ka mid ahaa labadii xildhibaan ee diiday ansixinta sharcigii loo yiqiin toddobaiyo tobankii sebtembar ee dalka loogu jiheeyey doorasho dadban sidaas ay tahay waan oggolaaday sharciga maadaama xildhibaanada badankood majority isku raaceen ilaan waa nidaam dimuqraadiga siduu yahay labo inkastoo laysku raacay nidaamka doorashada dadban haddana waxaa muuqda in la baalmaray nidaamkii lagu heshiiyey in doorashada la waafajiyo habraacyadii lagu heshiiyey mudanayaali marweyn waxaa laga joogaa lix sano markii kursiga xildhibaannimo ee aan ku masalo soomaalida gaar ahaan beesha maxamed amaareer wagardhac la ii dhaarshay shan iyo labaatankii janawari laba kun iyo lix iyo tobankii kana mid noqday baarlamaankii sagaalaad oo haddana mar kale dib laygu soo doortay baarlamaankii tobnaad lix iyo labaatankii saddex iyo tobankii nofembar laba kun iyo lix iyo tobankii aniga oo ku soo baxay doorashadaas codkii koowaad waxaan halkan mahadaan la soo koobi karin uga soo gudbinayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaan doorashadayda aan ku matalo baarlamaanka federaalka soomaaliya oo intii xilka aan hayay si wanaagsan iila shaqaysay iguna taageertay go'aanno adag oo aan magacooda ku gaaray shaki kuma jiro in qof xil qaaday laga tirsan karo eedo badan taasna waxay ka mid tahay sunnada nolosha balse waxaan leeyahay intii suurtagalahoo soomaali qaban karay nin sameeye baana mudanayaal iyo marweyn waxaan aaminsanahay in intii aan ka mid ahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya aanan marna ka aamusin joorfalka iyo tacadiyada loo geysto dalka iyo dadkaba codkaygana aanan calaf ku doorsan kitaabkii aan marayna ka run sheegay waxaan u dhaartay ma aha deegaan gaar ah ee waatan guud ee dalka dadka iyo diinta sida aad la socotaan waxaa halkudhagii ah xaqu hadduu qaraar yahay sow khotomi ma aha waxaa aniga oo magaciinna ku hadlaya aan codkayga ugu hiliyey ummadda soomaaliyeed anoo og xaqa hadalka inay dhibsadaan waxa aan ugu yeedho jilayaasha siyaasadda ee soomaaliya waxaan aaminsanahay inay dembi tahay inay dembi tahay aamusnaanta marka ay jiraan arrimo mudan in laga hadlo mar kasta ay bulsho ka weecato runsheegidda waxay la yaabtaa kuwa xaqa ka hadla marna kama cabsan inaan codkayga kor ugu qaado ka hadalka xaqa iyo cadaaladda walow dadka qaar ay jeclaan lahaayeen inaan u hadlo siday iyagu rabaan ama ay la tahay haddii dadka intiisa badani xaqa ka hadli lahaayeen xaqna ku dhaqmi lahaayeen waxaan qabaa in soomaaliya ay noqon lahayd dal horumar horumar ah oo adduunka intiisa kale ay u soo shaqo toogto sida aad la socotaan waxaa dalka ka socda waxa loogu yeero doorasho dadban oo baarlamaanka federaalku ansixiyey kii sebtembar kii sida aan kor ku soo xusay baarlamaanka federaalka soomaaliya kalfadhigiisii toddobaad kulankiisii lixaad ee wadajirka ahaa oo ka koobnaa golaha shacabka iyo aqalka sare oo lagu qabtay xarunta golaha shacabka kii sebtembar kii ayna goobjoog ahayeen xubnood oo ka mida golaha shacabka iyo afartan xubnood oo ka mid ah aqalka sare waxay xubnood u codeeyeen in dalku aado waxa loo yaqaano doorasho dadban laba xildhibaan oo anigu aan ku jiro way diideen sharcigaas halka xubin ay ka aamustay dad badan oo maalintaa ila yaabanaa markaan diidayay ansixinta sharcigaas doorashada dadban hadda waxay igu taageereen go'aankaas masiiriga ah ee aan qaato go'aankaas iskama qaadane wuxuu ii ahaa mid ka tarjumayey waxa aan siyaasadda ka aaminsanahay waxaan u arkayay in doorashada dadban aysan maslaxa ugu jirin dalka iyo dadkaba haddana waxaa idiin muuqata itifaalaha iyo foolxumada ka socota maamullada dalka ha ahaadeen heer federaal ama heer gobol oo xataa habraacyadii ay iyagu isku jimeeyeen iska daa dastuur la ilaashee inay baalmareen oo ay qofkay rabaan iska soo qoranayaan sababtaas iyo kuwo kale oo badan dartood baan kala xishooday in magacayga lagu xuso taariikhda oo jiilalka soo koraya aan rajaynayo in buugaagta taariikhda loogu dhigi doono haddii eebba idmo una diiday ansixinta sharcigaas doorashada dadban sidaas daraaddeed waxaan ku wargelinayaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan beesha iskale kursiga hob eber siddeetan iyo sagaal inaanan difaacayn una tartamayn mar kale kursigaas sababahaan soo sheega awgeed difaacayn waxaan leeyahay un ka wadaa dadka qaar baa laga yara isfahmayn maadaama kursigan aan lix sano anigu aan ku fadhiyey markaad kursiga ku fadhiso oo champion baa tahay oo dhinaca feerka haddaad ka egtaan waxa weeye waad difaacaysa qofkii lagu keeno waad iska dhicinaysa marka sidaa ayaan ula jeedaa waxaan u rajaynayaa murashaxiinta kursigan u tartamaysa inay ilaaliyaan magaca iyo maamuuska kursigan oo ku astaysan kuraasta xor iyo xalaal oo beesha iska leh ku soo doorteen xildhibaankoodii sanadkii kii xildhibaankaas oo aniga ahaa doorashadaas oo ka dhacday magaalada cadaado dad baa waxaa laga yaabaa inay leeyihiin xildhibaan cayaar jecel war murtiyeedkan maanta uu soo jeedinayo muxuu u soo jeedinayaa ma ahan inaan leeyahay kursi baa layga boobayaa kursi baa layga dhacayaa ee waxaan u leeyahay waxaa weeye maadaama aanan mabdi'iyan u aaminsanayn doorashada dadban muddooba waxaan micnaha go'aansaday inaanan micnaha ka qaybgelin soomaalida waxay tidhaahdaa baktiga ma cuno laakiin fuudkiisaan cabbaa marka taas suurtagaligama ahan waa dariiq cusub aan u jihaynayo dhallinyarada iyo kuwa xildhibaanada mustaqbalka soomaalida ee laga rabo inay sidaasoo kale go'aamo u qaataan waxaan halkan digniin uga dirayaa madaxda dowlad goboleedyada galmudug oo aan leeyahay ka xishooda inaad gacmogacmaysaan doorashooyinka guud ee kuraasta golaha shacabka ee hadda ka bilaabatay galmudug doorashada oo la boobo doorashada oo la boobaa waxay dhashaa iskudhac iyo dibudhac ummadeed waan aragnay dhibkii ka dhashay tii kii taasoo keentay in madaxweynihii dalka cabdirashiid cali sharmaake rabbi ha u naxariistee maalin cad lagu dilay magaalada laascaanood kadibna ciidamadu dalka la wareegeen magaalada dhuusamareeb waxay ahayd meeshii maalin cad kuraastii loo tartamayey lagu boobay uuna boobay xisbigii marka dalka ka talinaya oo syl waxa yar ay hadda galmudug haysato waa maamulkaas la ysku yabyabay waxa madax lagu yahayna waa intaas haddii intaas la waayo waxaa iman kara waa nabadda oo faraha ka baxda sidaas darteed waxaan soo jeedinayaa in laga fogaado wixii kala irdhayn kara ummadda doorashada doorashaduna noqoto
gudahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsina magaalada muqdisho qaartan dhegeysaha waanageynta barnaamijkan keisandah ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo